geedi socodka siyaasadeed ee loo dan leeyahay oo loo dhan yahay oo ka kooban arrimaha dib u egista dastuurka federaalaynta iyo doorashooyinka waxay qeexaysaa tallaabooyinka laga maarmaanka u ah xaqiijinta qabashada doorashooyin toos ah oo leh halbeegga caalamiga ah hadduu ilaahay yidhaahdo oo ilaahayna gaarsiiyo waxaa heshiis lagu gaaray ama laga gaaray siyaasadda wada xaajoodyada ee wadaagga khayraadka sida kalluunka badfoolka macdanta iyo hanaanka doorashooyinka dalka